هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa boqol iyo sagaashan ruux oo rayid ah ku dilay qaraxyo loo adeegsaday miinooyin kuwaasoo dhacay dabayaaqadii sannadkii tegey maleeshiyaadka xuutiyiinta ee ku sugan waddanka yemen ayaa sannadkii tegay waxa ay dileen ku dhowaad boqol iyo sagaashan ruux kadib markii ay qaraxyo ku aaseen deegaano dhaca bariga waddanka yemen iyagoona ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex boqol iyo siddeetan iyo shan qof hay-ad isku sheegtay inay u doodo xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay magaalada aljoof ee waddanka yemen ayaa maanta oo isniina waxa ay shaaca ka qaaday in qaraxyo ay xuutiyiinta ku aaseen deegaano dhaca bariga waddanka yemen ay ku dhinteen boqol iyo sagaashan ruux halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan saddex boqol iyo siddeetan iyo shan qof waxaana intaasi sii dheer oo qaraxyada ku burburay guryo aad u tiro badan oo ay leeyihiin dad rayid ah muddooyinkii u dambeeyey maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacansaarka la leh dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa dhibaatooyin ka waday deegaano ka tirsan waddanka yemen halkaas oo ay ka socdaan dagaallo ba-an oo u dhexeeya isbahaysiga ay horkacayso dowladda imaaraadka carabta arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo laba maalin laga joogo qaraxyo ay ku dhinteen lix ruux oo rayid ah islamarkaana ay ku dhaawacmeen lix kale kuwaas oo ka dhacay deegaano kaabiga ku haya magaalada alxudayd ah ee waddanka yemen تسر بإشراقها الناظرين dagaallo xoog leh oo caawa soo gaaray oo ka dhacay dalka itoobiya iyo t b l f oo soo riday diyaarad gacantana ku dhigtay duuliyihii waday wararkii ugu dambeeyey ee itoobiya waa kan maxamed daahir waad mahadsantahay maxamed cali dagaallo xoogan ayaa ka socda ilaa iyo shan magaalo oo ku dhow magaalada maqalla shalay ilaa iyo maanta t b l f waxa ay qaadeen guluf dagaal oo ka dhan ah ciidamada dowladda abiy axmed dagaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay u muuqday mid ay maamulayeen tigreega oo iyagu un ayaa weerar ku ahaa ciidamada dowladda itoobiya meelaha ugu badan ee haatan lagu dagaalamayo waa maqallo iyo nawaaxigeeda iyo deegaano dhaca waqooyiga iyo galbeedka dalka itoobiya ciidanka t b l f waxa ay isku day inay dib u qabsadaan magaalooyinka lagala wareegay tv-ga tigreega iyo warbaahinta afkooda ku hadla ayaa laga daawanayaa itoobiya iyo meelo kale oo dunida ah taas oo caqabad ku ah abiy axmed dagaalada bilowday ayaa la isku gabal dhacsaday ilaa iyo hadda meelaha maanta lagu dagaalamay waxaa ka mid ah xawseyn nablaata abraha ataasha oo ka wada tirsan gobolka waqooyi ee itoobiya t b l f waxa ay sheegeen in magaalooyinka qaar ay la wareegeen kuwo kalena la isku gabal dhacsaday dhanka kale maamulka t b l f waxa ay sheegeen inay dib u qabsadeen magaalada labaad ugu weyn gobolka waqooyi ee dalka itoobiya laguna magacaabo aksam waxa ay sheegeen in duleedka magaaladaasi ay ku soo rideen diyaarad miig ah islamarkaana ay gacanta ku dhigeen duuliyihii kaxaynayay diyaaraddaasi sarkaal u hadlay t b l f oo kasoo muuqday t v-ga maamulkooda waxa uu sheegay in sarkaalkan uu ka mid ahaa saraakiisha sarsare ee ku takhasusay duulinta diyaaradaha islamarkaana uu soo tababaray mila zanawi oo ka soo jeeday qowmiyaddan waxaana ay sheegeen in uu laayay dad badan isagoo fulinaya awaamiirta abiye axmed t b l f waxa ay rabtaa in ciidan kasta oo cagta soo dhigay gobolkooda uusan ka bixin gobolka abiyana waxa uu doonayaa inuu soo afjaro ciidamada tigreega maqalla inta aysan qabsan ciidamada dowladda ka hor waxaa dagaalka qaadayay ciidamada dowladda laakiin hadda tigreegu waxa ay u muuqdaan inay iyagu maamulayaan dagaalka oo waxa ay weeraro ku qaadayaan meelaha laga qabsaday iyagoo doonaya in ciidamada dowladda isugu geeyaan magaalada maqalla dhinaca kale hogaamiyaha jabhadda xoreynta dadka tigreega waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay ka dagaalamayaan duleedka magaalada makallah wixii tafaasiil dheeraada ay kusoo kordha dagaaladan wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa sargaal cusub oo ka tirsan ciidamada iiraan ayaa lagu dilay xuduudda ay wadaagaan wadamada suuriya iyo ciraaq wararkana soo gaaraya ayaa waxay ku waramayaan in maanta sargaal sare oo ka tirsan dowladda shiicada ah ee iiraan lagu dilay xadka u dhexeeya ciraaq iyo suuriya ilo sirdoon oo ka tirsan dowladda ciraaq ayaa xaqiijiyey in taliyihii ilaalada kacaanka ee in taliyihii ilaalada kacaanka ee iiraan muslim shahdaan maanta lagu dilay isaga iyo saddex ka mida ilaaladiisa xadka kala qaybiya ciraaq iyo siiriya wararku waxay intaasi ku darayaan in sargaalkan dilkiisa loo adeegsaday sida la sheegay diyaarad daroon ah kadib markii uu ka gudbay marinka alqaa'im ee dhanka siiriya ilaa iyo hadda wax war ah kama aysan soo saarin xukuumadda tahraan dilka loo geystay sargaalkan dilkan ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor lagu dilay weerar qarax loo adeegsaday muxsin fakhrusaada oo ahaa saynisyahan ku takhasusay hubka nuukleerka kaasoo ka tirsanaa dowladda shiicada ah ee iiraan wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin عبرة في للذاكرين فهذا في فلكها حياة تعج ما